degdeer sheeko soomaali cabsi leh dib u sheegiddii maryan e xasan sawirada waxaa samaysay betsy bowen ereyga qoraaga degdheer waa mid ka mid ah kuwa loogu jecel yahay sheeko xariirooyinka soomaalida waa sheeko qarniyo badan jielba jiel u gudbinayay sida sheeko xariirta reer yurub ee bogiman oo ku saabsan in laga baqo dhegdheer waxaa loo adeegsadaa in caruurta lagu cabsiiyo si ay uga haraan dhaqamada xunxun waalidiintu caruurta yaryar bay uga digaan keligaa dibadda ha aadin ama dhagdheer baa ku qaadan doonta sheekada dhegdheer waxaa lagu fasiran karaa inaan magan u nahay awoodda dhabta ah oo kala wada dunida mar walbana garsoorka leh dhegdheer waxaa sheekadeeda gobolada soomaalida looga sheekeeyaa siyaabo kala duwan tan ugu caansanna waa midda dhegdheer ay gabadheedu aakhirka dilayso sida halkan looga soo tabinayo dhegdheer dhimashadeeda waxaa sabab looga dhigay musiibo xagga rabbi looga soo diray sheekoy sheeko sheeko xariira waabaa waxaa jiri jirtay dad qalato la oran jiray dhegdheer oo ku noolayd agagaarka boholaha xargaga ee dalka soomaaliya caadooyinkeeda xumaa waxay boor iyo habaas ka kiciyeen dhul markii si hore ahaa doog iyo barwaaqo muddo aad u dheer baa roobkii ka guuray degmadii xoolihiina way macaluuleen dhegdheer aad bay u xoog weynayd una lali jirtay sida dabaysha xagaa waxay lahayd dhegsi la yaab leh u dheer lehna awoodda cajiibka ah oo ay ku maqasho shanqarta saangeel daaqaya meel jirta maalin barkeed subax bay dhegdheer u dhaqaaqday ugaarsigii cunto maalmeedkeeda waxay sii dhex qaaday buuraha iyadoo gacantana ku sidato gudan dhabarkana jawaan maran oo ah kay ku soo qaadan lahayd qofkay dilato waa inaan ku soo baxaa gabar yar oo geed galool ah oo qodax leh hoostiisa rare ku samaysanaysa dhegdheer baa iskula hadashay balse waxay sii dhex qaada jidka siigada lahaa maalintaa waxba gacanta kuma dhigin iyadioo gaajo iyo jahawareer isku darsantay bay ku laabatay gurigeedii waa dambe iyadoo faramaran guriga kuma laaban doonto waxaan u adeegsan doonaa awoodeyda gaarka ah si aan gacanta ugu dhigo keli socodka sidaasay go-aan ku gaartay dhegdheer soo qof daalana uma baahno inuu biyo cabo iyo inuu mar uu nasto nasiibkaygu waa imaan soo gur qoryo iyo caws bay ku amartay gabadheedii keligeed ay lahayd dabadeedna qoryihii iyo cawskii waxay ka dhistay aqallo dhowr ah oo dhinaca ku haya aqalkii dhegdheer kadibna haanti bowdheer oo ay hilibka dadka ku guran jirtay bay ku amartay inay shanqar aad u dheer samayso haddii la isku dayo in la furo waan kaa maqli doonaa meel walba oo aan joogo bay tiri daal dartii hurdaa la tagtay iyadioo weli gaajaysan habeenkaas waxaa waddada soo martay haweenay ninkeeda dhintay ilmo yarna xambaarsan nasasho ma aysan rabin ilaa ay ka gaadho guriga reerkooda hase yeeshee iyada iyo ilmaha yari way daalanaayeen wayna gaajaysnaayeen aad bay ugu farxeen markay indhaha ka qaadeen deegaan lamoodkii dhegdheer gabadhooy na waraabi inaan ilaahay ku oomin ayay haweenaydii u weydiisatay gabadhii dhegdheer siduu dhaqanku ahaa gabadhu si dhaqso ah bay uga jawaabtay hooyo biyahan caba iyadoo u dhiibaysa aagaan biyo ah waxayna raacisay waan idin marti gelin lahaa oo idin haraadiya gaajo tiri lahaa laakiin gurigaa timaadeen waa kii dhegdheer iyadoo hadalka hoosu dhigaysa ayay uga digtay ogsoonaada hooyaday dhegdheer inaydan ka badbaadi doonin hadday hurdada ka toosto waa inaad ka dhuumataan ilaa ay ugaarsi u jirmaadayso dabadeedna si dhaqso ah aad naftiinna u badbaadisaan ayay tiri baqdin ayay la gariirtay haweenaydii waxayse naf ka raadiyeen inay iyada iyo ilmaheeda yaraa ku gabadaan rara duuduuban aqalka gadaashiisa ina dhegdheerna waxay u dhaqaaqday sidii ay ugu soo qarin lahayd martida waxay cunaan markii ay dhaqaaqdayba yartii way kuftay furkiibaa haantii bowdheer ka duulay qaylo dhega jabis ah ayaa hal mara xasiloonidii habeenka burburisay bow bow dhegdheer hurdadii ayay ka toostay alla yaa taabtay haantayda hooyo anigoo hilib salay ah ka baaranaya saabka dusha suran ayaan ku dhacay bowdheer bay tiri gabadhii been baad ii sheegi dhegdheer baa tiri waxay bilowday inay sanka la raacdo hadba jaho waxaa ii soo uraya ma wiil yaroo buuranba ma baruurtaydaa hooye waxa kuu uray ayay gabadhii ku jawaabtay waxaa ii uraya hilbo gabar yar ayay si caro ah u tiri dhegdheer hooye waa jirkayga ayay mar kale gabadhii dhegdheer ku celisay iyadii oo aan lahayn meel la qabto ayay hadba jiha sanka la raacday tuhunsanna inay gabadha wax qarinayso haweenaydii iyo ilmihii yaraa rarada gudaheeda ayay ka maqlayeen qaylada iyo sawaxanka jira way ogaayeen inay mar dhow dhegdheer gacanta ku dhigayso gabadhii dhegdheer inta ay oroday oo ay ku fadhiisatay rarada cirifkeedii ayay kula faaqday carara haweeneydii sare ayay isu taagtay ilmihii oo weli dhabarkeeda saaran baqdin ayayse la dhaqaaqi weeday ilaahow naga badbaadi belada dhegdheer ducadeedii waxaa loogu bedelay karti ay ku orado haweeneydu waa ay ogsoonayd in dhegdheer dabaysha la oro tahay dhegdheer noloshay nagu cuni ilay naf ka dheeraysaa ma jirta eh ayay istiri haweeneydu allabarigeedii orod bay u kordhisay orod aan hakis lahayn ayay oroday oo oroday ilaa ay ka soo gaadhay qarkii boholaha xargaga jidaan ku baxsano noo bixi cadow baana eryanayee ayay weydiisatay togey haddii aadan dembi isku ogeyn waan ogolaha inaada gudubto haddii kalese waan ku liqayaa ayaa waxaa ugu jawaabay togey daacadnimadeeda awgeed haweentii iyo ilmihii si nabad ah ayay ku dhaafeen boholaha xargaga dhegdheer shallaay ayay isla dultaagtay toggi iyada oo kusii dhaygagsan haweeneydii iyo wiilka cayilkiisa markaasay ku barooratay heesteedii shallayga ahayd cakuya boholaha xargaga nin duulaayey dabraan nin xiimaayey xiraan bal naagta barida daya bal wiilkay sidata daya bal bowdada caddaanta daya bal buluqbuluqdeeda daya kadibna dhegdheer waxay dhiibatay codsi quusasho ah anna jidii fur waxaan eryanayaa cunug yar oo buuran iyo hooyadiisoo gaajo igu kiciye ayay tiri haddaadan dembi isku ogeyn waan ogolaha inaad igudubto haddii kalese waan ku liqayaa ayuu ugu jawaabay markay cagta saartay qarka oo ay rabtay inay ka talowdo boholaha xargaga baa hal mar togii waxaa harqiyay sharkii iyo dembiyaday horey u kasbatay meeshaas ayaa dhegdheer togii ku liqay ugu dambayntii xargaga roobbaa ka da-ay doogii baa iswada qabsaday xoolihii way cayileen waxayna yeesheen caanaha qabtir leh heeso iyo ciyaaro ayaa isu baxay dhegdheer dhimatoo dhulkii nabadee